أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hurnimo ugu doorka roon dagaalka bariga dhexe ayaa galay toddobaadkii labaad iyadoona iiraan maraykanka iyo yuhuuddu ay isku adeegsanayaan gantaalo culculus roobab si weyn loogu diirsaday ayaa ka dahay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga galgaduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya gaalada midowday ayaa beddeshay ergeygii u qaabilsanaa duulaankooda soomaaliya xilli ay ku fashilmeen soomaaliya mu'asasada al-kataab ayaa baahisay xalqadii labaad muuqaalo lagu soo gudbinayo muxaadaraadda diini ah mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa deeqa raashin ah gaarsiisay dadka masaakiinta ah ee ay saameeyeen abaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in dastuurka cusub uu samaynayo wakhti kordhin xilli khilaaf xooggan oo ka dhex caloosan yahay murtadiinta haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada galareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtia taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha rabadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan iyo isagii oo dhan dagaalka bariga dhexe ayaa galay toddobaadkii labaad iyadoona iiraan maraykanka iyo yuhuuddu isku adeegsanayaan gantaalo culculus dagaalka culus ee ka socda mandiqada bariga dhexe una dhexeeya dowladda maraykanka yuhuudda iyo xulafadooda oo isku dhinac ah iyo dowladda iiraan ayaa sii labalixaadsaday waxaanu galay maalintiisii siddeedaad ugu yaraan toddoba sahaynaha ayaa lagu dilay saddex kalena waa la waayey kadib duqaynay iiraan saacadii lasoo dhaafay ka fulisay magaalo lagu magacaabo batriyam oo ka mid ah dhulka yuhuuddu ay xoogga ku haysato sida uu sheegay mid ka mid ah wariyayaasha ku sugan magaaladaasi wasaaradda caafimaadka ee yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay sheegtay in kun lix boqol siddeetan iyo kow qof oo dhaawacyo sahaynaha loo daadgureeyey cisbitaalada taniyo markii uu bilowday dagaalka ay kula jiraan iiraan toddobaad ka hor dhanka gudaha iiraan waxaa sii socda weerarada ay geysanayaan maraykanka iyo yuhuudda duqeymaha ayaa beegsanaya xarumaha hoggaanka talisada dhexe iyo sidoo kale saldhigyo ciidan magaalooyinka tabriis dahraan qum isfahaan iyo goobo kale ayay si xowli ah uga socdaan weeraradaasi roobab si weyn loogu diirsaday ayaa ka da-ay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga galgaduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya iyadoo muddo dheer qaybo badan oo dalka ka mid ah ay ka jiraan xaalado abaareed oo saameeyey nolosha dadka iyo dunyada ayaa waxaa maalinimadii shalay rajo cusub dhaliyey roobabka guga oo ka curtay deegaano ka tirsan wilaayada galgaduuda roobabkan ayaa yimid xilli ay bulshada si weyn ugu baahnaayeen biyo iyo barwaaqo maadaama abaarta iyo hoos u dhigtay dhaqaalaha xoolodhaqatada iyo beerilayda ku dhaqan halkaasi roobabka guga ayaa ka da-ay deegaano hoostaga degmada galcad iyo deegaanweynaha coosweyne halkaas oo la sheegay in roobab mihigaan ah ay ka da-een kuwaas oo buuxiyey bacaha biyaha lagu keediyo wuxuuna farxad geliyey dadka iyo dunyadaba oo muddo sugayay raxmadda alleh dadka deegaanka ayaana si weyn ugu diirsaday roobabkan iyadoona muuqaalka dhulka iyo deegaanka uu bilaabay inuu isbeddelo qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanadaasi ayaa maanta u dhaqaaqay dhanka beeraha iyagoo bilaabay diyaarinta dhulbeereedka si ay uga faa'iidaystaan roobabka guga ee curtay dadka ayaa sidoo kale alla ka baryay in roobkan uu noqdo mid sii socda oo barwaaqo u keena dhulka iyo dadka ku dhaqan mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka oo aan waraysi la yeelanay ayaa sheegay in roobka ka da-ay deegaanadaasi uu ahaa mid aad loogu diirsaday islamarkaana uu gaaray dhowr tuulo oo hoostaga coos weyne iyo galcada nabadoonka ayaa khusay in roobkan uu soo celiyey rajadii dadka gaar ahaan xoolodhaqatada iyo beeraleyda oo si weyn ugu tiirsan roobabka xilliga guga roobku meelaha uu ka da-ay anuu hota magaceyga la yidhaahdo sacdi sheekh xasan gurey jooga degmada galcad gaar ahaan gobolka galguduud haddana waxaan roobku wuxuu ka da-ayey meel meelaha magacooda la yidhaahdo macalin cabdullaahi oo bajarku magac dheer iyo bida ciise iyo buurshabeel intaas waxaa waaye degmada galcad waaye intaasoo roobka uu ka da-ayo hadda aan kuu sheegi doono in kalena way jirtaa waan kugu diri doonaa roobkaas waxa uu yahay roob aad iyo aad loogu diirsaday ilaahayna ummadiisa uu gargaaray qoftii beer u abuureedna hadda limaada ay u diyaargaroobayso qoftii aysan u abuureenna ay ku abuuranayso meelaha qaar macmabajag oo kale waxaan waxaan warkeeda ku helnay in ficihii laga xiray oo roobkii oo si fiican oo loogu diirsaday oo u galay intaas ayaan ka haynaa dhankaas oo ka haynaa bajaj bidaciisana waa sidoo kale iyaduna buurshabeelna si fiican oo u galay waxaa kaloo roobku aad iyo aad loogu diirsaday oo ka da-ay caws weyne iyo caafi iyo waxaralaay iyadana waxaa ka da-ay roob aad iyo aad loogu diirsaday ayaa ka da-ay aada iyo aadna oo mug weyn waxaana mahadinaynaa allah subxaanahu watacaala ee na siiyey ayaan ku mahadihaynaa alxamdu lilah alxamdu lilah haddana waa ilahi waxaan ka cosaynaa insha allahu tacala soo kaana daba dhigo roobkana waa roob aada iyo aada loogu diirsaday mahaddaasna ilaahay baa iskale roobabkan guga ee ka curtay qeybo ka mid ah deegaanada wilaayada galguduud ayaa noqday bishaaro iyo rajo cusub oo soo gashay bulshada ku dhaqan halkaasi dadka deegaanka ayaana rajeynaya in roobabku sii socdaan si ay u soo celiyaan barwaaqadii dhulka islamarkaana u yareeyaan saamaynta abaarta ee weli ka jirta deegaanada kale ee roobabku aysan ka curan mahadsanid marwaan gaalada midowday ayaa bedeshay ergeygii u qaabilsanaa duulaankooda soomaaliya xilli ay ku fashilmeen arrimaha soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa sianba qaadaya warbixintan sannado badan kadib ergeyga gaarka ah ee ururgaaleedka qaramada midoobey u qaabilsan howlgalka saliibiga ah ee soomaaliya gaalka lagu magacaabo james swan ayaa loo wareejiyey dalka kongo xogayaha guud ee ururgaaleedka qaramada midoobey antonio guteres ayaa u magacaabay james swan inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u fadhihi doona koongada dimuqraadiga ah magacaabistan ayaa ka dhigan in gaalkan si rasmiya looga bedelay xilkii uu muddada badan kasoo hayay soomaaliya kaas oo laba xili oo kala duwan loo xilsaaray hagardaameynta shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed james swan oo ah diblomaasi amerikaan ah ayaa bixitaankiisa muqdisho uu ku soo aadaya xilli kooxda riddadu ay ku fashilantay islamarkaana niyadjab iyo rajabeelo xoogan ay ka muujiyeen kufaarta caalamka sidoo kale tallaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli ururgaaleedka qaramada midoobe uu wajahayo dhaqaale la-aan bahasan qaar ka mid ah xafiisyadiisii soomaaliyana oo albaabada isugu dhuftay
mahadsanida caliere muasasada alkataib ayaa baahisay xalqadii labaad muuqaalo lagu soo bandhigayo muxaadaraad diini ah cabduqani maxamed ayaa haya warbixinta warkan
بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
ayadda labaad ee ku xigto fii suurati saad wey toddoba iyo toban lambarka ilahay ku sheegaya subxaana wa tacaala fii suurati saad wuxuu rabbi ku sheegay subxaanahu wa tacaala uu inoo sheegay wa qaaluu rabbana cajil lanaa qiطanaa qabla yowmi alxisaab kolkaasuu ilaahay wuxuu yidhi isbir calaa maa yaquuluun waxaa la daba dhigay wadkur cabdanaa daawuuda dalaydi innahu awaab aayadda marka waxay inoo tilmaamaysaa nimanka waxay yidhahdeen nabiga dacwo uu gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam rasaaluu ka gutay rasaaladii uu ka gutay jawaabteeda waxay noqotay inay yidhaahdaan ayagoo jeesjeesaya cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab waxaanaad sheegaynaga daa waxaad inoo sheegayso aakhiro jiro ciqaab ah qaybta iyo nasiibka aan ku leenahay annaga inoo soo hormari oo inoo keen waa qaybtii labaad muxaadaraad taxane ah oo ay baahisay mu'asasada warbaahinadda ee alkataa'ib taas oo ciwaankeedu yahay watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri oo uu horey u jeediyey sheekh maxamed dulyadiin allaha ka aqbalay shahaadadiisa kolkaasaa ilahi wuxuu leey subxaanahu wa tacaala wasbir calaa maa yaquuluun nabi allow ama nin kasta oo daaciya nin kasta oo mujaahida wasbir calaa maa yaquuluun waxaad samaynaysaa waxay nimankan sheegayaan ku sabar nabiyow wasbir calaa maa yaquuluun haye ka gadaanna markaasaa loo aqriyey taariikhda ambiyada oo la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wadkur cabdana daawuuda dalaydi innahu awaab nabiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam sidan lagu mariyey dhibkana la mariyey taariikhdiisa akhri kolkaasaa ilaa sideed nabi ilaa aayadda dhammaadkeeda laga gaadha ilaa sideed nabi buu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala sideeddaa nabi waxaa loo sheegayo suuraddan gadaa aayaddan gadaasheeda waxaa la leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam iqra' maxaan ku idhahdaa siyaru qiraa'atu siyar saalixiin baa nabiga la aadinaya marka waxaa lagaa doonaya adiga markaad daaci tahay oo wixii aad wadatay lagugu diiday ummad baa kaa horrayso lagu diiday ummaddaa taariikhdeeda akhri ambiyadii taarikhdooda akhri ee dadka wan wanaagsanay akhri siiradoodii waxaad ka helaysaa deganaasho iyo xasillooni iyo waxa ay sameeyeen markaad akhrido iyo waxa lagu sameeyey waxaaga iyo waxooda isku mid weeye siday sameeyeen markaa samee wey ayagu isma dhiibeen may miyay ka fadhiisteen may miyay ka carareen may hadalladii beentii la sheegay inta saamaysa miyay iska dhaafeen waxay wateen waa may dalka nabiga calayhi salaatu wasalaam intaasaa lagu yidhay qaybta labaad ee muxaadaradan ayaa daba socota mowduuca qaybta koowaad ee muxaadarada watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri wuxuuna sheekha ku faahfaahiyey waxa la gudboon dadka xaqa wada markii ay ka hor yimaadaan oo ay dacwada ka qaadan waayaan kuwa xaqdiidka ah isagoona si gaar ah ula dardaarmay mujaahidiinta waxaan marka aniga dardaarankayga waxaa weye nin kastoo mujaahid ah gaar ahaan ummaddan soomaaliya ku nool dhallinyarada ah ee cadowga isu baysto dhinacyaha oga yimid waxa lagu baxsan karayo waa sabarka wey haddii ugus lagu yidhi ugus haddii lagu yidhi ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed haddii lagu yidhay waxaa tii nabaddiid haddii lagu yidhay waxaa tii niman maxaan ku idhahdaa burcad ah haddii lagu yidhay niman saa iyo saa iyo saasatiin horay baa loo soo yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka inta intay wax inoo dhinto qalbigeenna wax ku dhaco yaynay ka fadhiisanin marad yaynugu noqon ee marka maxaan samaynayna annaga haddii taa ay inta yidhaahdaan camalkeennina waan wadaynaa sabar iyo dulqaadna waan la imaanaynaa siyaru saalixiinna waan akhrinaynaa qiraa'adooda qiraa'atu siyaru saalixiin halkaasaa la akrinaya ilaahay subxaanahu wataala deetana waddada way ku caddaanaysaa hawin baad helaysa waxaad helaysaa sabarkaagii waa ku fududaanaya waa kugu sii xambaaraya marka inaad shaqadaadii sii istimraarto sheekh maxamed dulyadeen allah ha ka aqbalee shahaadadiisa waxa uu ka mid ahaa qiyaadada mujaahidiinta ee u soo halgamay sida waddanka looga tirtiri lahaa kufaarta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta isagoona ka tagay dardaaranno dhaxalgal ah oo ay lagama maarmaan tahay inuu dib u milicsado qofka mujaahidka ah mahadsanida cabdiqaani mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada jilab ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa deeq raashiinah gaarsiisay dadka masaakiinta oo ay saameeyeen abaaraha cismaan axmed nuumow ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi iyagoo ka qayb qaadanaya gurmadka iyo garab istaagga loo samaynayo dadka ay saameynta ku yeesheen abaaraha waddanka ku habsaday waxay maamulka xarunta caafimaadka ee tanaad ee magaalada jilib raashiin gaarsiiyeen qoysas danyar ah kana mid ahaa dadka u baahan in la garab qabto munaasabadii lagu qabanayey raashiinka ay bixisay xarunta tanaad ayaa waxa ay ka dhacday hoolka sumaye ee magaalada jilib waxaana goobjoog ka ahaa culimo salaadiin maamulka xarunta deeqda bixisay iyo dadkii nasiibka u yeeshay in la siiyo raashiinka sheekh maxamed balli oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha kana hadlay halkii raashiinka lagu bixinayey ayaa maamulka xarunta caafimaadka ee deeqda bixisay ee tanaad ku ammaanay kaalinta wanaagsan ee ay samaysay xaruntaasi caafimaad sida gabdhahan maanta mu'asasada tanaad ee daaweynta waxa weeye ku isman ee ka furan muxaafadada jirib sida ay u bixiyeen toddoba iyo toban qoys ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo tanaad aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa siday macnaha ay u soo dadaaleen siday macnaha beledka ugu cusub yihiin sida ay masaakiinto wax u tareen siday weliba raashin badan u siiyeen aad baan uga mahad celinaynaa waanan u ducaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala shaqadooda ilaahay uu u barakeeyo ilaahay uu waxaweye u siyaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kastan fara badan ilaahay uu siiyo waa u ducaynaynaa walaalayaal arrintan ayadaa ah waxaa la doonayaa farmashiyayaasha kale iyo isbitaalladu inay ku daydaan howlwadeennada xarunta tanaad ee bixiyey raashiinkaasi lay siiyey masaakiinta ayaa dhankooda ka hadlay anagoo ah howlwadeennada ka howlgala tanaad medical central waxaan ku faraxsannahay inaan goobjoog ku cunahay deeqbixinta ay bixiyeen maamulka tanaad taasoo raashin iskugu jira bur biriis timir iyo saliid iyo sokor aan ugu talagalnay dadka abaaraha waxaan ku faraxsannahay inaa dadka aan ka farxino masaakiinta ah anagoo muddo yar meesha aan intaan furanay oo ka shaqaynayn intii yaraan ka shaqayno waxaan hay go-aan ku qaadnay inaa dadka gaarsiino noo soo duceeyaan dee maanta laiskarabsan waayo waxaa laga yaaba imtixaanka ayagana haysato inuu anaga dadka ilaahay anaga nagu soo wajiyo ayagana ilaahay deeqsiiyo waxaan dhihi lahaa dadka kaleeto oo hanugu soo daydaan oo bakhaarada iyo farmashada waaweyn haystaan iyo isbitaalada qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashiinka ayaa iyagana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus wax khayr qaba allaha geliyo tanaad baa layii allaha tanaadiyo hadda raashinkaa bariiska leheho baastada leho adduunka laha la bixinaa waxaa la isiiyey bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo timir waxaa isiiyey tanaad gabdhaha tanaad oo hadda uu maaragtay wixiga bilaabay kor allaha u kiciyo degmada jilib ayaan joogaa raashiinaa laysiiyey waxaan ahay nin masaakiin oo qalan waxaa bariis iyo bur iyo sokor timir saliid ayaa la isiiyey tanaadaa isiisay ilaahay ha barakeeyo ilaahay idin waa dumar isna qaamay oo ducaysan oo tanaad la dhahay oo maaragtay ayaana siisay alxamdu ashukru waa u ducaynay ilaahay ha u ziyaadiy sumayaa jooga raashiin aliisii bur bariis timir aliisii tanaad hosbitaal ilaahay qayrhaas kor allaha ka dhiga isbitaalka oo tanaad yaa la iga sii raashinkan baahada baaxa u qabnay adgeyga allaah nagu soo qaaday ilaaha nagu soo qaaday kama marneen bogaadinta salaadiinta oo kale ahaa guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe malaaqbiyey iyo suldaan shuceeb xogeeyaha guud ee golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
raashiinkaas ooy la baxeen gabdho kheyr allah siiyee tanaad medical center daaweynta caruurta iyo haweenka meel gabdho u furtay oo maxaafada jirib isxilqaamay markay arkeen baahida jirto iyo dhibaatada ka taagan waddanka ee isxilqaameen waxayna go'aansiyeen wixii tabartooda inay bixiyaan waxay maanta halkan raashin ku siinayaan toddoba iyo toban qofood waxaan leeyahay allah idin barakeeyo markuu horreyso meesha aad ka soo baxiseen beddelkeeda kheyr allah idin siiyo waa dadaasheen xaqiiqdii dad ehelkiinoo dhibaataysan ayaad u gurmateen maalin aad maanta ka baahi badan tihiin allah idin sahlo maxaa yeele waa waktigii ugu habbooneed sadaqa in la bixiyo nin kastoo muslina ee waxayana waxaan leenahay middaan oo kale ha la sameeyo meeshaan joogno waa degmada jirib waxa maanta aan hortaagannahay wax la gaarsiinayna waa dadkii ehelkaan ahayn oo muslimiinta ahaayo tabarta darnaayo abaarta ku dhacday waxa deeqayna waa gabdho walaalaheeno isxilqaamayo isbitaal furtay maalmo yarna shaqeeyey waxayna garteen inay walaalahooda muslimiinta ay wax taraan waa tanaad medical center xarunta la magac baxday waxaan leenahay jazaakum allahu khayr axsan allahu ilaykum ilaahay subxana wataala idinka abaalmariyo waxay abaxsateen kooxda iridada soomaaliya ayaa sheegtay in dastuurka cusub uu samaynayo wakhti kordhin xilli khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo murtadiinta yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan haya
guddoomiyaha golaha dawaaqiidda kooxda iridada soomaaliya murtad aadan madoobe ayaa khudbad uu ka jeediyey goob fagaaraha ka sheegay in dastuurka riddada ee dhowaan baarlamaanka riddadu ansixiyey uu siinayo muddo kordhin hal sano ah sidaas awgeedna ay sii joogi doonaan xilalka ilaa muddo hal sano ah murtadkan ayaa sheegay in hay-adaha kala duwan ee riddada oo uu ku jiro baarlamaanka riddada ay sii shaqayn doonaan muddo sannad kale xilli kooxda riddada ee hadda talada haysa ay u harsan tahay muddo laba bilood ah muddo xileedkeeda murtad aadan madoobey oo arrintaasi ka hadlayay wuxuu yidhi
wuxuu shaqayn doonaa inta dastuurka tilmaamay dastuurka kan hadda la ansixiyey intuu tilmaamay wuu baarlamaanka joogi doonaa kii kumeelgaarkii ma haya dastuurka rasmiga ah intuu tilmaamay yuu baarlamaanka shaqayn doonaa iyo iyo hay-adaha dastuuriga ah ayaa shaqaynayaan arrintaani waxay ku soo aadaysaa xilli dhowaan baarlamaanka riddadu ansixiyeen dastuur cusub oo ay yeelan doonto kooxda riddada soomaaliya kaasoo beddeli doona dastuurkii hore ee riddada mucaaradka riddada ayaa si weyn kaga soo horjeedo dastuurka cusub ee riddada iyagoona sheegay inaysan marnaba aqbali doonin dastuurkaasi waad mahadsantahay yaasir ugu dambeyntii haweenka ku dhaqan degmada galereeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya marwaan maxmed haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa duur muuqda ku leh garab istaagga jihaadka lagula jiro cadowga allaah ee duulaanka shareecada dirarka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyagoo mar walba safka hore kaga jira taageeridda mujaahidiinta doorkaasi ayaa si muuqda looga arkay degmada galhareeri ee wilaayada galguduuda halkaas oo dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan ay ku qabteen munaasabad iyo hadiyado kala duwan ugu wareejinayeen ciidamada mujaahidiinta ee dhibaadka ka jira furimaha hore ee wilaayada dumarka muslimaadka ee degmada galhareeri ayaa soo diyaariyey hadiyado isugu jira noocyo kala duwan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen jawaano buskod ah oo kuru dhaafaya boqol jawaan caaga dahaaran ee biyaha ah kortoomo timir ah dhar noocyo kala duwan ah iyo sidoo kale xargihii lagu gorboduubi lahaa cadowga lagu soo qabto goobaha dagaalka ugu horeyn qaar ka mid ah haweenka muslimaadka degmada galahareeri ee wareejiyey hadiyadaha ayaa ka hadlay munaasabadii wareejinta iyagoo ku wareejiyey nabadoon cabdulaahi sheekh maxamed oo ka mid ah nabadoonnada galahareeri alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin halkan waxaan doonaynaa waxyaabihii lagu soo gudbiyo oo gabdhaha mujaahidiinta ay u wareejinayeen wiilasha mujaahidiinta furmaha jira buskut boqol soddon iyo afar kiish caag dahaaran boqol iyo konton xabo timir labaatan iyo shan kartoon ah jaakadaha dhaxanta boqol iyo afartan xabo go-yaasha afartan xabo funaanada hoosgashiya siddeetan iyo shan xabo buumooyin hoosgashiya lixdan xabo saliidda qoryaha la mariyo siddeetan iyo afar xabo sakiimo saddex bukis ah xarkaha gaalada lagu jaabeen lahay oo konton xabo ah ilaahay ha u barakeeya ayaan leenahay mujaahidiinta halkan maanta waxaan u taaganahay munaasabad aan ku wareejihayno garab istaagga wiilasha walaalahayna iyo wiilashayni oo mujaahidiinta oo ribaadka taagan annagoo joogna gobolka galgaduud gaar ahaan degmada galhareeri waxaan leenahay wiilasha mujaahidiinta allah subxaana watacaala ha iin barakeeyo agab kala duwanaan wareejihayna waxaana ku wareejihaynaa naqiibkayna cabdulaahi maxamed insha allahu tacaala shaqadan aan wareejino bille inaan bil ku wareejino bil walbaan wareejinaa insha allahu waana wareeji doonaa inta aan nool naho hilibkayna oo isku yaallo waxaan leenahay marka wiilasha mujaahidiinta oo ribaadka jooga idinkama maqnin waan idin garab taagannahay naf iyo maalan idinla garab taagannahay insha allahu tacaala waxaan leenahay gabdhaha muslimaadka meel kastoy joogaanba marada ha xirtaano waxaan doonaynaa marka annagu maalin walba inaan wiilasha walaalahayna la qaybsanno qobada iyo qoraxda ay taagan yihiin intaasi kadib nabadoon cabdulaahi sheekh maxamed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu kala wareegay hadiyadaha haweenka galhareeri isagoo kusii wareejiyey wilaayada galguduud si loo sii gaarsiiyo libaaxyada ku jirbixiran furimaha hore haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee degmadan galhareeri gabdhahaas waa bogaadinaynaa waana u duceynaynaa waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran ilaahay ha idiin gargaaro ilaahay ha idiin kaalmeeyo shaqo adag ayaad ku jirtiin waa shaqo aad iyo aad loogu baahan yahay waxaana rajeyhaynaa mar waliba in aad shaqadiina sii laban laabtiinna waa rajeyhaynaa waxaan rabnaa marka odayaasha dhaqanka haddaan nahay si gaar ah anigoo ku hadlaya afka degmadan ku hadlaya waxaan rabaa in aan ku wareejinno deeqdaas wilaayada gobolka galguduud haddaan nahay odayaasha gabdhahaas waan bogaadinaynaa waana u ducaynay adigana waxaan rajeyhaynaa in aad nagala wareegto aadna gaarsii doonto mujaahidiinta ku jilib xiran furimada dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada galguduud waxa ay si la mid ah haweenka ku dhaqan wilaayaadka intooda kale dadaal xoogan iyo qayb muhiim ah ka qaataan jihaadka ka dhanka ah soo duulayaasha leh wejiyada iyo magacyada kala duwan waxayna garab iyo gaashaan u noqdeen walaalahooda mujaahidiinta ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dumarnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu